dhallinyaradan oo ku nool magaalada dhuubley ee gobolka jubbada hoose islamarkaana bartay xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan tima jarista kana maareeyo xirfadan noloshooda iyo midda qoyskooda qaar ka mida dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda tima jarista ee ku nool dhuubley oo raadiyaha sanguune la hadlay ayaa ka warbixiyey shaqadooda iyo caqabadaha ay la kulmaan waan dhowyahay magacii maxaa lilahaa cabdirawax jucayb waxaana joogaa dhuubley waxaana ka shaqeeyaa timanjaro ayaan ka shaqeeyaa maadaama inkastoo shaqada ay taho baalberi waayo waxyaalaha dhallinyarada ku saabsan oo madaxeeda in laga hagaajiyo duuqa marba si adig uu kala fiican yahay laakiin waayo shaqada maxay ku xiran tahay waayo wixii adiga ku qalsoon tahay sidaa wax uga hesho adii barashada horta timanjaraha waxa horta adiga niidaada ku qalsoon tahay oo ku barato waayo laakiin waqti dheeraad ah way kuu qaadan oo cabaar ah ilaa iyo dhowr bilood adii sida adii xirfadda u keeni lahayd oo wax inaa u yaqaanto camal dhowkaas maadaama dee sidaa dhow dhallinyarada dhan dhammaantooda kugu qalsoonaadaan saas darteed adina inaa ismuujisaba nolosheedina inkastoo waayo suuqan hadduu nidaamkiisa hadduu suuqa mar uu noo fiicayo nolosheena isbedel weyn oo nala leedahay laakiin suuqeena hadduu mar hooste nolosha isbedelkeeda hoos waa xasan maxamed ibraahim oo ka shaqaysa timajaraha magaalada dhoobley adii waan iska helaa maalmaalin dhaafteeda oo sheegay alyoomka adi marna waa helaa marna waa maxaa waaye iska liciif liciif laakiin alxamdulilah haa way jiraan dabcan maxaa jiida dhalinyar maxaa iska jirtaa oo iska dhib badan siday rabaanna marmar inay kaa yeeshaan rabaan adina aa yeeli karin inkastoo xaafad oo reer aad leedahay oo lagaa sugaayo biil mashaakilo badan iska jiraan adi oo xagga dhalinyarta dhankeeda ah laakiin aniga waxay ahaato waa iska dulqaataa hamiga aan ka leeyahay maxaa waa inaan heer gaaro insha allah hadduu ilaah yidhaahdo